Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdinuur Cali ayaa kormeer ku tagay xarunta diyaarinta calafka xoolaha ee deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaana ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda iyo sida ay markaasi uga miro dhaliyeen mashruuca lagu diyaarinayo calafka xoolaha.
halkan ay ujeedaan maanta Een, waxaan kusoo bandhigaynaa waxqabadkii een, een, een, wasaaradda xanaanada xoolaha oo ah mashruuca recover oo ay dadka een, reer jubbaland qaarkood yaa- ay ka faa'iidaysteen dadka asalkooda waxay ka yimaadeen markii hore dad abaarihii saameeyeen bay ahaayeen abaartii saamaysay mashruuca recover anagoo kaashanayna hay-adda f o a ayaa waxaan u samaynay in dadkeena maadaama ay asalkoodii ka yimaadeen dad pastoralist ay ahaayeen ama dad een, xoololey ay ahaayeen in xoolihiina qaarkood wixii u haray ee loo badbaadiyo isla markaasna sidii xoolaha loogu eh, heli lahaa een, baad ama cunto ama calaf loo samayn lahaa mahadiya ka gaadho eh, mashruuca eh, rikaba ayaa arrintan fangareeyey istiraatiijiyada wasaaradda ayagoo marayo Een, maanta waxaad ujeedaan dadka halkan ka shaqaynaya oo meeshan joogo waa dadkii abaaruhu saameeyeen oo noloshooda isu bedeshay inay wax soo saartaan oo horumarinta ka shaqeeyaan oo no- ayaga naftooda ku tiirsan Een, ayagaa loo tababaray Ee, mashiinidan aad u jeedaan qalabkan ayagaa ku soo saartay kuwaas shiidan ayagaa soo saartay beerihii baa lagu falaa Een, maxaan ku idhahdaay suuq bay samaysteen oo suuq bay geysteen Een, run ahaantiina waa aad bay u yar tahay qaybta yaroo hadda laga caawiyey waxaan u baahannahay ma ahan in dadka kaash la siiyo keliya eh, idbska ku jiraan siyaasadda dawladdu ma ahan waxaan rabnaa dadkeena dhul baan haysanaa xoolaan leenahay Een, in la caawiyo waxay yaqaanaan lagu caawiyo waxaan rabnaa in dadka aan barno sida loo kalluumaysto laakiin ma rabno inaan kalluunka siino ma rabno marka waa xigmada saas ahayd annagu ka dowlad ahaan waxaan leenahay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa ka go'an mar kastaba in eh, istiraatiijiye oo long time in lagu dadaalo